oo dhowr bilood ka bacdii bawlos iyo saaxiibadiisii waxay tegeen magaaladii rooma oo badhasaabka magaaladaasi roma waxa uu ahaa nin wanaagsan oo waxa uu geeyey bawlos guri halkii uu xabsi ka geyn lahaa askar badan ayaa bawlos ku ilaalin jirtay gurigiisa laakiinse bawlos waa loo oggolaa inay saaxiibadiisa u yimaadaan oo meeshuu doono uu tago oo bawlos wakhtigaasi waxa uu helay firaaqo ama loo oggolaaday inuu warqado u qoro dadkii masiixiyiinta ee joogay meelihii kale oo saaxiib hadda miyaad og tahay warqadihii bawlos wakhtigaasi uu qoray in kitaabka quduuska ee baibalka hadda in aynu isticmaalno ay ku qoran yihiin oo warqadahaasi dadka waxa ay barayaan masiixnimada iyo wax ku saabsan ciise iyo sidii aan ugu noolaan lahayn sida masiixnimo ah oo taasina waa mid aad u muhiima inaan akhrisanno kitaabka baibalka ah oynu ogaanno waxyaalaha maanta ilaahu naga doonayo kuweenna ah masiixiyiinta haa saaxiib kitaabka baibalka waxaa la qoray wakhti hore oo aad u fog oo aad u fog laakiinse ogsanow maanta ereyga ilaah in aanu isbeddelin oo shalay iyo maanta iyo berigaa horeba uu isku mid yahay ma u malaynaysa haddaba saaxiib bawlos inuu ku faraxsanaa inuu laba sannadood xabsi ahaan ku joogo magaalada rooma taasi u malayn maayo laakiin bawlos waxa uu doonayey in markaasi la fasaxo oo la sii daayo suu markaasi ereyga ilaah ee injiilka ee ciise masiix ku saabsan uu magaalooyin kale iyo dad kale ugu wacdiyo laakiinse bawlos waa uu ogaa qorshayaasha ilaah inay yihiin sida ugu wanaagsan taasina waa uu oggolaaday oo haddii bawlos warqadahaasi intii xabsiga uu ku jiray aanu qori lahayn kitaabka baibalka iyo quduuska maanta ma aynan haysanneen haddaba saaxiib walaalka iimaan kale ee ciise rumaysano waxaan ku leeyahay ilaah aamin oo rumayso oo oggolow in ilaah u noloshaada oo dhan hoggaamiyo